waraadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya duqiimo lagu harqiya saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen koonfurta gobolka mudoga dowladda federaalka ee soomaaliya oo shaacisay in shabaabkii ugu badnaa lagu dilay dagaaladii ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug ee soomaaliya munaasabadda aan idhaaday guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo wasiirka amniga koonfur galbeed oo gaaray degmada walaweyn oo ay kaga qayb galeen munaasabadda xilwareejinta guddoomiyaha cusub ee degmadaasi kulan dadweyne oo looga hadlayo dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo maanta muqdisho ka daafuray shirka banbaxa iyo weliba dib u eegista howlaha hay-adda oo socon doona muddo saddex cisho ah golaha wakiilada khaatumo oo dii iska diiday in xubno iyagu matalaya ay kasoo muuqdaan maamul goboleedyada dalka aqbaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn ururka xisbullah oo si adag uga hadlay sargaal sare oo ka u dhashay iiraan oo duqeyn lagu dilay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen talaadaah arbaca ayaa soo gelayso lix iyo labaatanka bisha disembar laba kun saddex iyo labaatan ayay taariikhdu ku aaseysan tahay waxaad kusoo dhawaataan saldhigyo ay lahaayeen dagaalamayaasha shabaab ayaa lasoo warinayaa in duqeymo ay ku harqiyeen diyaaradaha dagaalka ee taageero soomaaliya waro dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeymo xoogan oo mar kale diyaaradaha dagaalku ay ka fuliyeen qeyba kamid a koonfurta gobolka mudug oo ay ka soconayaan howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab duqeymahan oo maanta dhacay ayaa lasoo warinayaa inay yihiin kuwo aada culculus iyagoo si gaara kaga dhacay inta u dhexeyso magaalooyinka caadiya camaara oo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wararku waxay sheegayaan in weerarkan dhanka cirka ahaa loola beegsaday saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada ee gaar ahaan halka loo yaqaano ee buurta jexjeex oo in ka badan shan iyo toban sano ay ka howlgalayeen dagaalamayaasha al-shabaab ilwareedyo deegaanka ayaa soo sheegaya in sagaal duqeen wax ku dhow in ay ciidamada ama diyaaradaha taageera soomaaliya inay fuliyeen kuwaasi oo bartilmaameedsada xarumaha shabaab ee halkaasi ku lahayn sidoo kale waxaa jiro dagaal foolka fool ah uu dhex maray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo marka la eego dagaalamayaasha shabaab dowladda ayaa sheegtay in dagaalkaasi lagu dilay shabaabkii ugu badnaa warkan kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu sheegay in dagaal afartan iyo sideedii saacadood lasoo dhaafay ka soconaya deegaankaasi la yidhaahdo caad ee dhaca koonfurta gobolka mudug in lagu dilay tiro shabaab taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka soomaaliya jenaraal dayax cabdi cabdulle oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaana sidaasi shaaciyey waxa uu sheegay in in ka badan siddeetan dagaalyahaan oo shabaab ka tirsan in lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada caad iyo weliba baraak sheekh ismaaciil oo dhammaantoodba hoos yimaada degmada xaradheere ee gobolka mudug howlgalladan ayaa maalmihii lasoo dhaafay si xooliya kaga socda koonfurta gobolka mudug ee soomaaliya kulan dadweyne oo looga hadlayay dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ee dalkana maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryaha iyaga cabdifataax muumin ilka case ayaa dhamaystiraya warbixinta warkan kulankan ayaa ahaa kulan dadweyne islamarkaana lagu falanqeynayay dib u eegista dastuurka kumeelgaarka iyadoona ay soo qabanqaabiyeen madasha baraarug iyo sidoo kale warbaahinta arlaade ayaa lagu qabtay xalay magaalada muqdisho kulanka ayaa lagu falanqeeyay dib u eegista dastuurka kumeelgaarka iyadoona laisku dhaafsaday su-aaliyo xogog ku saabsan wax kabeddelka dastuurka waxaana kulanka ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal siyaasiyiin aqoon-yahano dhallinyaro haween iyo weliba marti sharaf kale brofeor cabdishakuur xasan fiqi la taliyaha wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xuseen sheekh maxamuud la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee arrimaha dastuurka ayaa ugu horeyntii waxay sharxaad kooban ay ka bixiyeen dastuurkii weliba dib u eegistiisa
lama kun tuma ii lamaadi ilaa geeka oo tuma ii lama sano ku dhawaad gurooga yaaba halkii marka hajiita maayo dastuurka meelgaar ee ii dib u eegis dastuurka leebxa guraay caqabado badanaa isku jireen hordhaan wali inka muhiimsanaayay inka u weynaayana marka kow rabitaan la-aan siyaasadeed ama ku go-naansho siyaasadeed madaxda heer federaal intii walaa diyaar nagadan priority kuweelan amba hortabin kuweelan markaas kudib ma aragne juhdi geliyan oo dhaqaale kabiyan oo saas ma aragne ajanda qaranka kuweelan baarlamaanka iyo xukuumadda iyo shacabkii ballanka bandhag rabitaan siyaasadeed tangaasa markan wali dhalaasay armihii ay ku wada xaajoodoy le-er anti ma arne wada xaajood laku gala yaa dhalaasay oo e dowlad goboleed dowladda federaalka oo madaas dhasameen anti ma arne nisiana wada hadlan doodan arrimo inka muhiimsan nidaamka garsoorka senagade awoodaha fulinta senagadayan awoodaha baarlamaanada lamada aqal senagadayan amba lamada heer dheh iyo dhan lamada heer laku hadle qaabka maamulka maaliyadda lamada heer senagadayan qaabka ma arne amniga lamada heer senagadayan su-aalo badan noocaas haata u ah oo hilis ambaahnaayanga jireen haaniya marka ma aragna wali qaatay ilaa geek iyo haqaadade hata marka madaxweyne xasan mudiuse kooy usoo eedan fahamsinya kooy marka wali ka bilaaway shaqadii giibti iskulahaay yaa bilaaway tan hiliisyadii inka muhiimsanaayay shan hiliis ee likulan dhii habahen ahayd marka guud ahaan dastuurka hata fursad inka weyn haysada intii baarlamaanka ansixi oo ma aragna dood qaran nagadi furanta dooda bulshadii aan furanta dadkan oo ma aragna reer koonfur galbeed an badan iyo dadka soomaaliyed dhan aan furinyi baarlamaanka federaalka soomaaliya aragtiyada lahakaheli iyo walaha ta dastuurka jara naftati yohaano lahankaheliina dastuurka jara wala kubedel lafadaw walaa dham hata baarlamaanka oo walka dib anka nagada kor dib an fiiriyi kor dibguheysta sheeghaw saas waaye ayrin waaye daraaftii ahaay dowlad goboleedyadii naftiyo yani lambal arag dastuurka wadada kama kamidaysan markan walaagay midayna meelilay la fidhiyay mal fidhiya may laha jeediyey sistamyo kala duwan dadaal waaye dowlad iska fadhiida oo dastuurkiiba horumaryaana tii hore afartii sano shantii sano iska fadhiidi dastuurkii sidahay guddiyi liinsuubi walmalka qobda laakiin hadda xilli la deeni markuu kabaad mal sugu karo hubaha gadado hoyno ciidamadii dhiso hoyno see dastuurkii markuu sida ka haade eyrin ka haade taas waayo mashaqada doodo badan aan teegnaada koraa walaagii lahajeedii shirarkii oo wadatashiga haaya ee qaran walaa lahkajeedii dis walaagasay hal isla fiiriyo saxaa noo eyiina manoo eh eeda lin fahamsinya hal fahamoy markun dastuurkun in dib lin eega eyrin waaye xilishee la roogo ka shaqaynin wada lena dalkii unay wada isla lena taasaa hadda lin fadhiya geegi muhimadan kuweyna taas waay kaasoo liintoosina see laka dareere walaa suubsida waaysan doorasho kala waaysan isteedyadii aragaasan ka yani wala ishorteegin walaagasna may aawi aayan ahaa kii salkahaayay dastuurkii haaya dadkana lagu hogaamiye faday ka qaybgalayaasha iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa dhankooda su-aalo ku aadan dib u eegista dastuurka waxa ay weydiiyeen madaxdii ka qaybgashay gabagabadii xuseen sheekh maxamuud la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo arrimaha dastuurka iyo brofesor cabdishakuur xasan fiqi la taliyaha wasaaradda waxbarashada hidaa-i tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si waadixa waxay ugu jawaabeen su-aalihii kala duwanaa ee la weydiiyey cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
waa u mahadsan yahay waryahayaga cabdifataax muumin ilkacse geesa kaleetana dhegeystayaal gudoomiyaha hay-adda suudma ayaa maanta magaalada muqdisho ka daahfuray shirka bambaxa iyo weliba dib weegista howlaha hay-adda oo socon doono muddo saddex cisho ah waryahayaga sida warkan uu ku faahfaahinaya waryahayaga cabdiwaxiid cabdulahi daahir gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxa uu ka dahfuray shirka bambaxa iyo dib u eegista howlaha sodma kaas oo socon doona muddo saddex cisho ah ujeedka bambaxa ayaa ah gorfaynta howlihii sadma u qabsoomay sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun saddex iyo labaatanka maalinta koowaad ee bambaxa ayaa lasoo bandhigay qodobo looga hadlayay sidii ugu wanaagsanayd ee sanadka soo socda ee shaqada hay-adda loo dardargelin lahaa laguna hagaajin karo howlaha sanadka cusub oo hay-adda horyaala gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma doctor axmed cabdi aadan ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkan iyo muhiimadiisa
maanta ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii laba iyo tobnaad laba kun saddex iyo labaatanka waxaa eh, noo qabsoomay oo noo furmay eh, shir ama kulan ay isugu timid hay-adda ama maamulayaasha eh, hogaanka hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed Eh, shirkan ama kulankan wuxuu daaran yahay in hay-addu ay dib u fiiriso sanadkii iyo dhowrkii bilood ee ay jirtay wixii u qabsoomay iyo xaaladdu meeshay marayso inay qiimeyn ku samayso isla markaana ay dardargeliso shaqooyinka qaran ee loo egmaday ee ay hay-addu ku howlan tahay waxaan ognahay hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed inay xaalad adag eh, iyadoo jirta la abuuray oo ay ahayd in maaragtay abaartii laba kun labaiyo labaatankii laga cabsi qabay ee ahayd xilli- xilli roobaadyo dhowra oo markaa baaqsaday roobkii iyadoo ay abaartaas marka la sameynayay hay-adda maareynta masiibooyinka ay in macluul waddanka dhacda loo loo laga baqayay waxaa aan halkan eh, isugu nimid inaan iska dib u fiirino oo qiimeyno wixii noo qabsoomay iyo wixii naga maaragtay eh, laga gaabiyey si aan markaas u dardargelino shaqooyinka soo socda ee qorshayaasha aan maaragtay higsanayno ee laba kun labaatan iyo afartan shirkan waxaa isugu yimid dhammaan howlwadeennada ee agaasima waaxeedyada guddoonka hay-adda maalinta masiibooyinka iyo shaqaalaha la taliyayaasha iyo shaqaalaha koorka ee muhiimka ee hadda ka tirsan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in labadan beri saddexda beri ee soo socota eh, halkan aan si fiican ugu lafaguro gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay sanadkan inuu yahay sanad isla xisaabtan ah
kani waa brim
warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdishona waa naga intaa cidda warkaiyo ugu sheegay waxay dib ay kaga heli karaan barahan internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel